wasiirka warfaafinta ee somalilan cali xasan maxamed cali mareexaan ayaa mar kale ka hadlay dhalinyaro reer somalilan oo uu sheegay inay u xidhxidhan yihiin dhimashada marxuun cabdinaasir muuse dahable oo horraantii sanadkan meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada muqdisho marxuun cabdinaasir ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay-adda duulista ee soomaaliya wasiir cali xasan ayaa baaq u diray hay-adaha xuquuqul insaanka un-ta iyo safaaradaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho ninkii la dilay ee dhallinyarada ahaa ee aviationka xamar ka shaqaynayey intii kale kala shaqaynaysay saaxiibbadiisa iyo walaaladiisa ahaana lagu maamreedeeyey ee ay xidhxidhan yihiin ee fashilantay ee la doonayay inta la toojargarayo in dembiga la saaro ee ilaahay subxaanahu wa tacaala bidhbidhiyey ee mu'aamaraddii iyo xiqdigii fashiliyey weli way xidhan yihiin hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadla ee marka weriye yar la xidho qayliya ama qof yaroo toban cisho xidhnaa ka jawaaba waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa un-ka kuwa xuquuqda bini'aadamka dawladaha kale waxaannu iyana baaq u diraynaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin xabsiga ku xidhan yihiin oo la soo caddeeyey in qaar faraha la jaray in qaar la garaacay inay iminka ku dhici laayihiin inay siina daayaan maxkamaddiina hor keenaan oo wax walba ay fashilmayaan safaaradaana waxaan ugu baaqaynaa inay soo eegaanoo dadkoodii iyo heladoodii warbixin ka soo siiyaan waxyaaba ka yaroo fudfududba aad bay isugu hawlaan ummadda reer somalilan ha ogaato weli dadkoodiina halkaa ku xidhxidhan yihiin xumaan iyo cuqdad cidna aanu u qabno maaha laakiin waxayna tusaysaa halka dhibka halkaa yaalla iyo dadka mas-uuliyiinta u ahay xumaantay ummadda reer somalilan u qabaan geesta kale maareeye ku-xigeenka hay-adda duulista iyo hawada ahna maareeyaha guud ee goroommada soomaaliya cabdiweli ibraahim garyare ayaa sheegay in baadhid lagu hayo kiiska marxuun cabdinaasir muuse dahable waa mahadsan tahay marka ugu horraysa allah u naxariisto walaalkeenna cabdinaasir waa run geeridaasi hay-adda guud ahaan ayay la soo gudboonaatay culays weynna waa ahayd ani shaksiyan horta dee markaan hay-adda laysoo magacaabay wuu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray markii uu soo noqdayna waxaan kulanayba geeridiisa iyo magaciisaba hay-adaha baarista demi baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan eheladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan dee welina waa wax un iyaga dhinacooda ku xiran annaga dhinaceen kuma xirna xamse cali jeesto v o a harargeysa